إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee warbaahinta islaamiga ah eelfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qarax khasaare dhaliya ayaa degmada waajid ee gobolka bakool lagu leegtay ciidamada etoobiya ee duulaanka ku jooga magaaladaas senatar ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa weerar afkaa ku qaaday xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk iyo taliyaha booliiska gobolka banaadir mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka dowladda federaalk ayaa si kulul uga hadlay guuldaradii dowladda federaalk u qabsatay furimaha dagaalka dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu eedeeyay inay si qasaba ku ciidamaynayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka oromiya wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo adeegyada bulshada ay wilaayadu bixiso mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka gedo ayaa doortay hoggaan cusub kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacda gobolkaas warka dibadda dhegaystayaal saakay waxaa ugu doorkuroon ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay laba weerar oo yahuuda ku qaaday koonfurta lubnaan intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا waa subaxnimo jimca taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay afarta bisha dulqaacada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan labada bisha may sannada laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan qarax khasaare dhaliya ayaa degmada waajid ee gobolka bakool lagu leegtay ciidamada etoobiya ee duulaanka ku jooga magaaladaas qaraxan oo ka dhacay gudaha degmada waajid ayaa lala eegtay ciidamo etoobiyaan ah waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay hal askari oo etoobiyaan ah senatar ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa weerar afka ku qaaday xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk iyo taliyaha booliiska gobolka banaadir faahfaahin ku aadan warkan waxaa inoo akhrinaya cali aadan xasan senatar cabdi xasan oo ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa si kulul u weeraray madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha booliska gobolka banaadir mahdi maxamed xasan senatarka ayaa si cad u sheegay in madaxweynaha iyo taliya mahdi ay ka dambeeyaan boobka iyo burburinta lagu hayo guryaha shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho cabdi qaydiid ayaa ku eedeeyey taliya mahdi inuu yahay ninka madaxweynaha u qaabilsan burburinta hantida shacabka isagoo tilmaamay in labadooda aysan jirin cid u dhexaysa islamarkaana ay si wadajir ah u gaaraan go-aanka lagu burburinayo guryaha iyo dadka la barakicin rabo waa nasiib darro in dadka madaxda sheeganayay ay tacdiyo kula dhaqmaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho mahdi ma aha taliya shacab u adeega waa nin xasan sheekh u qaabilsan burburinta hantida shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi senatar cabdiqiidiid hadda ka hor baa nin niman odayaale waxay ii yimaadeen dhul hadda la jabinayo hore loo jabiyey yay documentig waxay haystaan caymiska warqadihii maaragtay caymiska iyo insuranska iyo wixii oo dhan ayay haystaan waxay yidhahdeen documentiga dhulkaana waa la jebinayaa waxaanan haysanaa waa tegey waxaan u tegey ninka qaabilsan ninka xasan u qaabilsan dhulka inuu jajabiyo cali mahdi la yidhaahdo misema calin mahdi la yidhahdo wuxuu yidhi annaga mar haddii warqadda hala jebiyo ay timaado hala fuliy hadday tiraado ka timaada madaxweyne xasan annaga wuxuu yidhi wax shaqaaho noo noo haray male ma aha markii ugu horreysay ee dhulka laga babo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo kasoo baxay madaxtooyada ama taliyaha booliska gobolka banaadir oo ku saabsan eedeymaha ugu yimid senatar cabdiqiidiid mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka dowladda federaalk ayaa si kulul uga hadlay guuldaradii dowladda federaalka ku qabsatay furimaha dagaalka waa kan farxana cali cabdulaahi cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa shir jaraa-id oo uu shalay ku qabtay magaalada muqdisho kaga hadlay guuldarooyinka dowladda federaalka ka soo gaaray dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu qiray in dowladda federaalka laga qabsaday dhul baaxad leh oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe guuldaradii ugu dambaysayna ay ahayd dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee lagu laayay askarta badan sida hadda la socotaan inta badan goobihii la qabsaday oo argixisada laga xoreeyey dib ayay argixisada u qabsadeen waa xaqiiqo aan la dafiri karin cadan yabaala ugu dambeysay oo ahayd saldhiggii ugu weynaa ee dowladda ay ku laheyd shabeellada dhexe ciidan ciidankeennii waxaa ku waxaa baahay oo kala taagni ayaa ku dhacday masaafada uu ka howlgelayo ayaa kala baahday saddex sano ciidan dagaalku jiri karaa ma jiro xogtan aan ka hadlayna maha waxaan iska sheegayno waa wax ciidanka iyo saraakiishiisa runtii aan ka soo aruurinay oo aan la kulannay oon aragnay oo aan la hadalnay halkaasna waxay ku dhacday inaan furumihii ka soo noqonno annagoo guuldarro la soo noqonay ay dhacday laba kun oo ciidan laba boqol oo tignika inay tahiiraan ilaa galgaduud ilaa iyo mudug ay ka soo wareegaan xeebta madaxweynaha dowladda federaalk ayuu sheegay in jabkii ku gaaray furimaha dagaalka uu uga hadlay si aysan mas-uuliyad ku jirin hadalkaasna uu yahay mid aan la aqbali doonin waxaan kaloo la yeeli karin maalintii la soo qabsaday saldhiggii ugu weynaa ciidanka shabeellada dhexe ku yaallay ee taliyii ciidanka joogay in madaxweynihii uu noo caadiyeeyo oo yidhaahdo sidii laba tiim oo banooni dheelaysa maalinba kooxaa laga adkaadaaho waa geym uu ka dhigay suuragal maahayn halkii la rabay inuu mas-uuliyad ku jawaabo halkii la rabay inuu abaabul galo halkii uu la rabay inuu deg deg golo amniga qaranka u kulmiyo wuxuu ka dhigay wixii laba kooxood oo maalinba meel iska qaadanaysa ayuu ka dhigay waa ayaandarada ayay ka mid tahay runtii siyaasigan ayaa qayb ka noqonaya mas-uuliyiinta ka mid a dowladda federaalka oo sida joogtada ah uga hadlaya islamarkaana sheegaya in dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab lagu fashilmay iyadoona xusid mudan tahay in dagaaladii u dambeeyey oo u dhexeeyey shabaabul mujaahidiin iyo dowladda federaalka ee ka dhacay gobolka shabeellada dhexe lagu dilay boqolaal ka tirsan askarta dowladda federaalka sidoo kale looga qabsaday hub tiro badan degmooyin ay ka mid yihiin aadan yabaal masaajid caligaduud iyo deegaano badan oo dhaca gobolkaasi waxaana walaacyadan isa soo taraya imaanayaan xilli dowladda federaalka u muuqato mid guuldarooyin isxigxiga kala kulmayso ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu eedeeyay inay si qasaba ku ciidamaynayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka oremiya faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah mubaarak cumar xogole heliyo ayaa tilmaamaya in dowladda xabashada etoobiya ay bilowday in si qasaba ku askarayso dadka shacabka ah ku dhaqan gobolka oroomiya ee gudaha dalkaas tallaabooyinkan askaraynta ayaa lasoo warinaya inay sababeen dhimishoyo dhaawac kadib markii askartu rasaas ku furan qaar ka mid a dadka shacabka oo iska diiday tallaabadan awood sheegashada ah mid ka mid ah xarumaha ay leedahay dowladda xabaashada etoobiya ayaa si qasabaa loogu xareeyey dhallinyaro badan iyadoona xindaam lagu wareejiyey bannaanka howlka ayaa waxaa tuban waalidiinta dhalay dhallinyaradana ay raafeen ciidamada xabaashada etoobiya ee loo awood sheegtay islamarkaana ay dowladdu doonayso inay ku biiriso ciidankeeda si kastaba ahaatee dalka etoobiya waxaa ka soconaya dagaallo lafajiwis ah u dhexeeya ciidanka xukuumadda adisaba iyo maleeshiyaadka qowmiyadaha dega dalkaas kuwaas oo khasaare culus dhexal siiyey ciidanka dowladda dhulkan la jaray dhaqaalihii etoobiya sidoo kale tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda xabashada etoobiya iyo xukuumadda fadhigoodu yahay asmar ay ka dhexayso xurguf siyaasadeed iyadoona ay qarka u saaran yihiin in labada dal u dhex maro dagaal dhiig badan ku daata wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo adeegyada bulshada ay wilaayadu bixiso warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah yaasir cabdallah waaliga gobolka jubbada dhexe sheekh cali darawiish oo waraysi gaar ah la yeelatay warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa ka waramay xaaladda guud ee gobolka uu mas-uulka ka yahay iyo adeegyada ay u qabanayaan bulshada haddii ay tahay dhanka amniga waxbarashada wax soo saarka dhaqashada xoolaha iyo hagaajinta waddooyinka muhiimka ah mashaariic kala duwan ayuu sheegay inay ka socdaan jubbada dhexe hase ahaatee wuxuu si gaar ah usoo hadal qaaday dhismaha waddada isku xirta jilib iyo kuunyo barow iyo hagaajinta waddooyinka waaweyn ee dhexmara magaalada jilib waxaana ka mid ah hadda mashaariicda jidadka loogu hagaajinayo kale magaalada jilib ayaa ka mid ah mashaariic waxaa ka socda oo mataqaanaa hadda soo dhammaaday oo jidadka magaalada lagu hagaajinayay jidka weyn ee magaalada dhexmara min kontaroolka kismaayo ilaa kontaroolka xamar oo waddo aada u dhib badan ahayd waa la hagaajiyey bifadlillahi waraxmatihi waddada dahabshiil ilaa kulanka xabiibo cali shire loo yaqaan iyadana waa la hagaajiyey waddada ka baxda madrasada utruja ilaa madrasada alfurqaan iyadana waddooyinka la hagaajiyey ayay ka mid tahay sidoo kale waddada xuneyn ilaa waddada weyn ee kontaroolka ku dhacda wadooyinkii dhibaatooyinka faraha badan iyo culeyska badan ee gaadiidkii dadku ku qabeen ayay ka mid ahayd mashaariicda ilaahiya subxaana watacaala inugu guuleeyey sidoo kale haddana waxaa socda wadada weyn ee isku xirta magaalada jilib ilaa magaalada kuunyo barow oo mashruuc culus oo aada u weyn uu ka socda ilaahina waxaan weydiisanaynaa subxaana watacaala khayr wanaag inuu noogu dhameeya sheekh cali darawiish ayaa ka waramay waxbarashada wilaayada jubbada dhexe iyo habsami u socodkeeda
waxbarashada iyo dacwada gobolka markii la fiiriyo xarumo badan oo waxbarasho iyo dacwo ay ka socdaan ayaa gobolka furan guud ahaan magaalooyinka gobolka oo dhanba iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada degmooyinka mu-asasaad tacliimiya oo fara badan ayaa ka furan sida qurduba oo kale madrasada al anwaar oo kale alhijri oo dugsi sare ayaa ka furan madrasada abubakar sidiiq ayaa kamid a madrasat ibnu cabaas ayaa kamid a ilaa heer jaamacadda alqima ayaa ka furan goobo waxbarashoo diin ahna way ka furan yihiin sida utruj oo kale alxikma oo kale maraakiis fara badan oo dumarku ay leeyihiin ayaa ka furan su-aasha miyiga ku saabsan dee way jirtaa miyiga ee magaalada dacwada isku si ma ahan asbaabna way jirtaayo magaalada de waxaa ku nool babilation fara badan waxaa ku nool dadkii cilmiga lahaa waxaa ku nool culimmadii ku nool waxaa ku nool raggii dee mataqaanaa ay ahlulcilmiga ahaa oo dhamaa jooga laakiin miyigu fursadaas ma haystaan maca daalika haddana lagama gaabininoo dacwatul aryaaf ayaa jirta oo loo diro mar walba waaliga ayaa dhanka kale ka waramay xagga wax soo saarka beeraha iyo dalagga ay beeralaydu guga beeranayaan beeraha fasaladii hadda lasoo dhaafay afar fasal oo isxiga wax soo saarka beeruhu aad yuu u yaraa waxaana sabab ahaa fatahaadda webiga oo dhibaato fara badan beeraleyda muslimiinta ee beeraha tabcata ku hayay laakiin hadda sanadkan ilaahay fadliga waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala dee beero fiican uu ilaahay inoo soo saaro dalag fiican dadkuna hadda beeraha tacabka ayay ku mashquulsan yihiin iyo falka dalag fara badan ayaa hadda abuuran sida haruurka iyo galleyda iyo sisinta iyo khudaarta noocyaheedeeda kala duwan ilaahayaanu ku mahadsan subxaanahu watacaala tacabka beeruhu aad yuu u fiican yahay rajaduna boqolkiiba boqol fasaladii hore sanadkan waa ka rajo fiicannahay oo waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala inooga dhigo sanad barwaaqa daaqsinka xoolahana gobolka waa saaad u sheegtay gobolku wuxuu leeyahay dhul daaqsina oo ilaahay subxaana watacaala ku manaystay oo ay xoololey fara badan oo wilaayaad kala deganba xataa barbax ugu yimaadaan xilliyada jiilaalka uu jira maamulka islaamiga ee gobolka jubbada dhexe ayaa marka laga soo tago mashaariicdan waxa uu xilligan ku howlan yahay wax ka qabashada caqabadaha haysta beeraleyda oo ugu horreyso waxyeelada kaga imaan karta dhanka webiga jubba oo mara gobolka iyo sidii looga hortegi lahaa mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ee degaa gobolka gedo ayaa doortay hoggaan cusub kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday gobolkaas munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada eelcadde ee gobolka gedo ayay beesha reer garaad ku dooratay naqiib cusub oo ka hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka kulankan waxaa ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan hogaamiyaasha qabaa'ilka degagedow culimmada diinta islaamka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimmada ka qayb galay kulanka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in laga dhabeeyo balamaha isagoo dardaaran muhiim ah u jeediyey naqiibka cusub ee beesha maxamuud maxamed cabdulqaadir beesha maanta reergaraad nuqabadeeda midka uu sarreeya iyo kuwa hoosoo la doortay waxa ay gelayaan waa cahdigaas iyo ballankaa weyn naqiibka la dooranayo iyo kuwii ka horreeyeyba inay maartay maxaan ku rahdaa ilaahay cabsidiisa kaalmaystaan ilaahayna subxaana wa tacaala diinkiisa garab iyo gaashaan u noqdaan waxaa la rabaa dhallinyaradii in la soo boorriyo kii fadhiistay in la kiciyo kii kale in la irshaadiyo ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa loo wada istaago waxaa loo baahan yahay dadkii inuu isku duwa mideeyo midnimadii iyo maaragtay maxaan ku rahdaa beesha dhexdeeda inuu ka shaqeeyo midnimadeeda tafaruq iyo maaragtay maxaan ku rahdaa kala tagsanaanta inuu la dagaalamo kala dagaalamo midnimadeedana ka shaqeeyo nabadoonka cusub ay dooratay beesha reer garaad naqiib maxamuud maxamed cabdulqaadir ayaa isna goobta ka hadlay wuxuuna codsi u diray beesha reer garaad beeshaydi waxaan rabaa kitaabka alla iyo shareecada islaamka ku dhaqankeedaan rabaa inaan idinku hogaamiya diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin allaahumma fashad ilaa markhaati ka ahow ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu xaqa iwaafajiyo waxaan jeclahay si sinaan oo cadaalada inaan inkugu hogaamiyo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan idinka codsanayaa dardaarankii abuubakar radia allaahu canhu oo uu kula dardaarmay dadkiisii haddaan toosnaadana i adeeca haddaan khaldamana itoosiya ballan ma noo tahay taas ilaahu markhaati ka ahow waxaan rabaa oon si gooniya oola hadli rabaa walaalahay dhallinyarada beesha reer garaad insha allahu waxaana rajaynaynaa sanadkii labaad ee axmed guray inuu sanadkaa noo noqdo diyaar ma u tihin
inta badan waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka dhaca munaasabado ay hogaamiyaal ku dooranayaan qabaa'ilka soomaaliyeed kuwaasoo lafdhabar u ah halganka ka socda dalka ee lagula jiro ciidamada shisheeye ee waddanka kusoo duulay warkan dhegeystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan markaana warka dibadda ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay laba weerar oo yahuudda ku qaaday koonfurta lubnaan diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqeymo ka geystay deegaano dhaca koonfurta lubnaan halkaasoo ay ku dileen kuna dhaawaceen tiro dad ah iyadoo kayaanka sahyuuniga ah uu sheegay inuu duqeymahaas ku beegsaday xubno ka tirsan ururka shiiciga ah ee xisbullah wasaaradda caafimaadka ee dalkaas oo war ka soo saartay howlgalladan ayaa sheegtay in duqeynta lagu dilay ilaa iyo afar qof iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro kale taasoo si gaar uga dhacday magaalada maisjabla ee koonfurta lubnaan weerarana yahuudda ku garaacday koonfurta lubnaan ayaa kusoo beegmaya iyadoo muddooyinkii dambe uu maamulka dalkaas waday qorshe hubka looga dhigayo xoogaga shiicada ah ee xisbullah kuwaasoo awood ahaan aada u wiiqmay bilihii u dambeeyey warkay dhegeystayaal saake oo jimcaad kala socoteen warbaahinta alfurqaan waa inaga intaa